bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslma عlىa nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu الshuruuطi fi اlbuyuuc baabu bayaani xukmi الshuruuطi shuruudii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi اlbuyuuci buyuucda dhexdeeda yacnii buyuucdii dhexdeeda shuruud in loo yeelo ayb ay u baab yahay shuruuddaasna sidii aan sheegnay shalay tafsiil ayaa ku jiro shardigu hadduu muqtada alcaqdi ou ka hor imaanayana waa laaqi haddii muqtada alcaqdi ounan ka hor imaanayninna waa shardi fulaaye tafsiilkaa dartiis buuna baab ugu samaystay alimaamu اlbukhaari qال xadaثna cabdاللahi بن mسلmة whuوa الqacnabiي qaala xadaثna الlayث عan بni شhihaabi can curwaةa أna caaئiشhaةa radيa الlahu عanha أhbarathu أna bariiraةa jaaءat caaئiشhata bariira caaئiشhay u timid tastaciinuhaa iyadoo ka kaalmo dalbaysa fii kitaabatihaa kitaabadeedii la kitaabeeyey iyadoo ka kaalmo dalbayso kitaabaduna waxay tahay intaas haddaad keento waa lagu xoraynaya walam takun ma aynan ahayn bariira qadad inay gudatay min kitaabatihaa kitaabadeeda shay-an inay wax ka bixisay yacnii wixii lagu kitaabeeyey waxba kama aynan bixinin qaalat lahaa caa'ishatu caaisha waxay ku tihi irjicii ilaa ahliki dadkaagii u laabo fa in axabbuu haddii ay jeclaystaan an aqdiya canki inaan kaa gudo kitaabataki wixii lagugu kitaabeeyey wayakuuna walaa-uki walaahaguna li aniga uu ii sugnaado facaltu waan samaynayaa yacnii waan ku iibsanayaa dabadeed waa ku xoraynayaa walahaagiina dabcan anaa yeelanahay fadakarad daalika bariiratu bariira way sheegtay arrinkaa ilaa ahlihaa dadkeedii bay u sheegtay faabow way diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen in shaaءat haddii ay doonto an taxtasiba calayki inay kugu ajar tirsato oo yacnii ay xag aakhiro kaaga ajar tirsato intay kaa bixiso faltafcal ha samayso wayakuuna lanaa walaa-uki walaahagiina annaga iyou noo ahaado markaa yacnii waxay leeyihiin lacagtii hana siiso welihii annaga aan qaadanno iyadana aakhiro un waxa ka sugto ayb shardi baa marka meeshan ku jiro gabadhan addoontaa naga gado bishardi welihii adiga aad ku yeelan lahayd nicmadii oo mowlanimadii annagaa qaadanayno ayb walahan waxaa loo sheeg sheegayana waxay tahay ninkaan hadhow haddou maal yeesho ee uu dhinto ninkii xoreeyey ayaa dhexlaaya haddii casabo la waayo wixii sidaa ahaa marka iyo qaraabanimadii noocaas ahayd annaga aan qaadanay leeyihiin ayb shardigaasay marka beecii ku shardiyeen fadakarad dalika lirasuuli اllaahi sal ll slam nebigay u sheegtay arrinkaa faqaala laha wuxuu ku yidhi ibtaacii gado faactiqii xoree fainama alwalaa'u walaaha liman actaqa qofkii wax xoreeyey ayaa iska leh meeshaa marka waxay ku tusaysaa shardiga yacnii shardiga laaqiga ah ee sharcigu uu butlaan ku xukumay dikruhu wa cadamu dikrihi sawaa haddii caqdiga lagu sheego iyo haddaan lagu sheegin midna ma fulaayo laba jeeraba ma fulaayo ayb oo nebiga sal ll l slam riwaayaadka xadiidka qaarkiis waxaa ku jirtay inuu ku yidhi ishtariطii lahum u shardi haddaad doonto waayahay dheh sidaas markaas wax uga gadato eed adiga xorayso walaha adaa yeelana iyagu waxba ma laha oo walaha waxaa la yidhi waa luxmatun ka luxmati nasab adiga walaaltinimada qof kaala dhexaysa qof kale ma ka gadan kartaa maya sidaas oo kale waa weluhu isaguna ayb shardigaasoo kale marka waa shardi faasida haddii la sheegay haddaan la sheegin marka waa isku mid ayb marka shuruudda beeca qaar marka waxaa jiro faasid ah iyo kuwa aan faasid ahayn waa in la feeriyaa marka ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ida ishtarada albaa'icu baa'icii hadduu shardisto dahra daabbati daabbadda dhabarkeeda yacnii gaadiidka uu iibiyey dhabarkiisa ilaa makaanin meel intii ka ah meesha oo musaman la magacaabay jaaza waa bannaan yahay bukhaari halkan marka masaladii waa kala gooye wuxuu leeyahay haddii nin uu nin kale gaadiid ka gado ee ninkii baa'ica ahaa ee gaadiidka iska lahaa awal ee hadda gaday ee uu shardhisto war gaadiidkan shardi meel heblaayo yaan ku gaarayaa laakiin waa kaa gaday laakiin anaa waxaan ku gaarayaa gobol hebel ma bannaan tahay waa bannaan tahay yuli imaamu albukhaari waana mas'ale marka ay fuqahadu isku hayaan imaamu albukhaari isagu waa jasmiyey deliilka agtiisa saxiixa ka ah dartiis ayuu u jasmiyey soo wado uu keeni doono ayb jumhuuru ahlilcilmina waxay ku tageen beecaas inuu baailba yahay ayb lianna shardigaani muqtada alcaqdi buu ka hor imaanaa bay leeyihiin sida uga hor imaanayana waxay tahay shaygan waa kaa gaday haddana aniga awoodan ku leeyahay muqtada alcaqdi bay ka hor imaan ninkan waxay leeyihiin shaygan markuu ninkan ka iibiyey bis asuu ku wareegey ayb wax uu soo reeban karo oo uu soocan karaa ma jirto ayb muqtada alcaqdi lianna muqtada albeyc waa maxayna muqtada albeyc beyc ulajeeddadiis waa maxay in wax lagu milkiye soo maaha ninkan marka waxaan waana milkisay waxna anaa kugu leh oo yacnii yeelanayo ma soconaysan saasay dhahayaan baabuurkaanaan kaa gaday markaan ku aadayaa laakiin de asaga hadduu gato isaa khiyaar leh hadduu doono waa ku siinaa hadduu doonana waa ku diidi karaa ayb saas iyagu dhahayaan jumhuurku laakiin ahlucilmiga waxay leeyihin muqtada alcaqdi ka hor imaan maayo oo mas'aladan mas'ale u dhigantaa jirto haddii qofku ou qof daar ama guri ou ka gado awalna ou dad ka ijaartay sanadou ka hormarsaday laba biloodaa u dhiman ama saddex ama afar ayb waa gaday ninkan daartii afartaas bilood ee daartu ay kirada ku jirto manfacadeeda waxaa iska leh ninkii gatay waa ka xayiran tahay markay dhammaato kiradu ay dhammaato ayuu isagu ku wareegaan nafsu shay waa midaan ayb shaaficiyada laakiin iyagu waxay dhahayaan ninka baa'ica waa loo diidaa hayruhu laak waa loo ogolyahay ayb oo waxay leeyiin haddii daartaani qof uu kireeyo ninkii iska lahaa awal uu ninka ijaartay hal sano iyadoo laba bilood ka dhiman waa gadi karaa daartiisa laakiin ninkii gatay laba bilood manfacadeeda waa ka xayiran tahay ilaa ninkaas uu ka dhammaysta ijaarka ayb taas waa ogolnahay dhahayaan lianna maxaa yeelay shaksi kale waa ninka manfacada leh laakiin adigii wax gadaayey inaad qaar manfacadii reebato ma soconaysay leeyihin marka iyagu waxay keenayaan marka nahaa rasuulu llaahi salى اllahu alayh wali wasalama can اhunaya xadiidkaas nebigu wuxuu reebay shay in beeca dhexdiisa shay in lagu soo reebo intaasaan kaa gaday ilaa intaas ma ahane nebigu waa reebay tanna sidii waa ay leeyihin gaadiidkaanaan kaa gaday ilaa manfacada intaas la eg ma ahane laakiin bukhaari iyo ragga madhabkiisa qaba waxay ku jawaabeen isla xadiidka wuxuu soo arooray nahaa rasuulu lahi sal ا l slam can اhunaya ilaa an yuclama ayaa soo aroor ilaa an yuclama haddii la og yahay waa bannaan tahay ayb xadiidkaana ad wax la og yahay buu sheegi doonaa asalkana khilaafku meeshuu ka dhashay waxaa weeyaan xadiidkan sidii loo fahmi lahay soo socdo aan akhrina marka xadiidka horta قال xdثnا أbو نعيم وهو الفضل بن دuكayn qال xdثnا زكرياء qال سمعت cاamرا يقول xdثnي جابر رضي الله عنه أنه kاna يsير عlى جمل له jاaبر wuxuu ku soconayey rati ou lahaa qad أعyاa oo noogay famara النبiyu sl اه عل sلم nebigaa soo maray faضarbahu waa garaacay ratigiiba wax ku dhuftay fasaara waa socday sayran socod buu socday laysa yasiiru milahu isagoo kale ounan soconin ounan soconaynin awal uma qaala waxauu yidhi bicniihi iga gado biuuqiyatin igaga gado uuqiyado uuqiyadaha wax waagaas wax lagu cabiro jiray ayb fabictuhu waan ka gaday fastatnaytu waxaan soo reebtay xumlaanahu xambaarkiisa ilaa ahlii ilaa gurigayga aan ku tago ayaan soo reebtay ayb oo yacni wuxuu ka wadaa waxaan idhi waa kaa gaday laakiin waxaan reebtay manfacada ilaa gurigayga inaan ku tago waana inta bukhaari hadda uu kala dan leeyahay falamaa qadimnaa markaan soo galnay ataytuhu biاljamali ratigii ayaan ula imid wanaqadanii amanahu lacagtiisiina waa ii tiriyey uma insaraftu waa gadoomay faarsala calaa aharii raadkayga ayuu ku soo diray oo qof buu yacni markaan ka tegey qof buu ii soo diray qaala waxa uu yidhi maa kuntu ma ahi aniga liaakuda jamalaka ratigaaga mid qaadanayo fakhud jamalaka ratigaaga qaado daalika kaagaas fahuwa maal daalika kaagaas ayb qaado fa huwa maaluka maalkaagii waaye ayuu iska qaado ayb marka rasuulka iyo jaabir goormay wax kala gateen waxay wax kala gateen safarka intii lagu jiray lacagtii unbaa dhinnayd maahna beeci waa dhacay iga gad waa kaa gaday waa dhacay beecii lacagtii unbaa dhiman bis hadda ayb masalada kaloo ku jirta fastatnaytu xumlaanahu shardi baa laga fahma ilaa ninku markuu leeyahy ratigii waa kaa gaday laakiin intaan gurigayga uga tago manfacadiisa anaa sii lahaanayo ayb waa shardi iyadana meeshaa shardi baa laga garana qaala shucbatu shucba waxa uu yidhi can mugiirata can caamirin caamir waa shacabi can jaabirin afqaranii rasuulu llaahi sala اllahu alayh waali wasalama nebiga ayaa wuxuu i caariyeysiiyey dahrahu duudkiisii yacnii ratiga duudkiisa ayuu i caariyeysiiyey afqaranii min alifqaar weeyaan waxaana laga wadaa yacni afqara daabatahu ay acaarahaa ayb waa caariyeysiiyey liyarkabahaa ayb afqaranii rasuulu llahi sal ly slm nebigaa wuxuu icaariyeysiiye dahrahu ratigii dhabarkiisa ila almadiinati ilaa madiina tanna marka fiiri maxaa laga garanaa marka shardi meeshaan ma yaallo marka jaabir ratiga shardi kuma qaadanine yacnii ratiga dhabarkiisa gaadiid ahaantiisa shardi kuma uunan qaadanin ee wuxuu ku qaatay caariye nebigu uu caariyeysiiyey jumhuurkay deliil u tahay marka meeshaan qolada dhahaysa marka shardigaasi ma ansaxayo yaa tan xujaysanaya wa qaala isxaaqu can jariirin can mugiirata fabictuhu waan ka gaday nebiga ratigii calaa anna lii faqaara dahrihi dhabarkiisa lafdhabartiisa inaan leeyahay yani gaadiid ahaantiisa inaan leeyahay xataa abluga almadiinata ilaa aan madiine ku aan gaaro lafdigan oo haddana isxaaq can jariir can mugiirata can caamir isaguna muxuu tusayaa shardi baa laga dhedhansanaa ayb fabictuhu waan ka gaday maxaan uga gadayna calaa anna lii faqaara dahrihi waa ka iibiyey laakiin ilaa madiina dhabarkiisa anaa leh meeshaa shardi baa ku jira iyadana waa masaladii bukhaari uu baabaystay oo jaazadii uu dhahayay deliil u tahay ayb riwaayaadka si fiican u feeri ayb wa qaala caطaa'un wagayruhu caطaa'u bnu abi rabaax iyo gayrkiis waxay dhaheen can jaabir caطaa' markaan you la siman yahayna caamir ibnu sharaaxiil ou la siman yahay ilaa xadiidka jaabiraa laga wada warinaya riwaayadii hore waxay ahayd can caamir riwaayadaanna waa caطaa' can jaabir marka caطaa' iyo gayrkii waxay dhaheen walaka dahruhu ila almadiina walaka jaabir yani jaabiru waxaad leedahay dahruhu dhabarkiisa ila almadiinati ilaa madiina laga gaaro walaka dahruhu ila almadiina ishtiraad ma laga fahmaa maya hibaa laga fahmaa hibo meeshaas feeri marka ayb oo nebigaa markuu ka gatay kadib ayuu u hibeeyey dhabarkii gaadiidkii oo wuxuu leeyahy gaadiidkan gaadiid ahaantiisa ilaa madiina adaa iska leh yani manfacadaasaan ku siiyey waa manfacada haddii laysa siiyana macnaheedi hibowa soo maaha ayb riwaayadii shucba caariyo riwaayadan hibo midii marka fabictuhu calaa ana lii faqaara dahrihina shardi baa laga garana waqaala mxamed bnu اlmunkadir can jaabir waa dariiq saddexaad waay kan shacabi iyo caطaa ayaan soo sheegnay wa qaala moxamed bnu اlmunkadir can jaabirin sharطa dahrahu dhabarkiisii ayuu shardiyey ila اlmadiinati ilaa madiina laga gaaro lafdu ishtiraadkii kan hadda marka nas ayuu ku yahay soo maa tiri marka waxaan dhan feedi ayb وqاaل زayd بن أسلم عaن jaaبiri طريiq kale waay haddana زayd بن أسلم عan jaabir walaka ظahruhu dhabarkiisa ayaad leedahay xatىa tarjica ilaa aad ka laabato kanna marka jumhuurkoo xoojina oo hibe ayay u muuqataa وaqاaلa أbu الزubayr عan jaabiri أfqarnaaka ظahrahu ilى الmadiinة waxaanu ku caariyeysiinay dhabarkiisa ilaa madiina وqاaل الأcmaشh عan sاlm عan jaabir تbلغ عalayhi ilىa أhlika ehelkaaga ku gaar orodoo qaado ehelkaaga ku gaaro ku tag iyadana lafdihiba tusaayo ayb qaala أbu cabdالlaahi imaam الbخaarي marka wuxuu yidhi اlاشhtiraaط أkثar وأصx cindii wuxuu yidhi اshtiraaطka ayaa aniga agtayda badan riwaayaadka اshtiraaطka kuwa nas ahaanta u sheegaya iyo kuwa mafhuum ahaanta looga qaadan karo ayaa badan wa asaxu ishtiraadka ayaa asaxnimo badan cindi riwaayaadka ishtiraadka tilmaamayaa asaxnimo badan agteyda meeshaas marka laba maadaba waa laga garanayaa siday ku xoog badan yihiin waxay tahay awalan ziyaaday wataan wa ziyaadatu min ahiqati maqbuulatun ayb hadda ziyaadadaanna munaafiye ma aha meeshaa marka aada u feeri walaka dahruhu iyo afqarnaaka dahrahu iyo iyo isdiidi maayaan sharada dahrahu ma isdiidayaan lianna intay shardi wada galaan ayuu nebigu dhihi karaa walaka dahruhu markaas dhabarkiisa isii bishardi inaad isiiso waa ku siiyey de waa ku siiyadaas dambe marka shardigii ka hor imaan maysa haadihi waxaa weeyaan mas'ala mas'alada labaad ee meesha ku jirta iyadana waxay tahay xagga karada marka la feeriyo iyo ruwaadda jaabir ka warisay ishtiraadka way ka xoog badan yihiin ragga kale labadaas maado ayaa ishtiraadku u xoog badan yahay ayb ibnu xajarna wuxuu yidhi meeshan waxaa laga qaadanayaa duruqdan hadda sidaan u tirada badan ee halka makhraj lahoo jaabir ka soo dhacayso halka waaqicana ka hadlayso halka qiso idiraab ma la shee ma lagu sheegan karo lianna idiraabku waxaa shardi ah laba shay in la waayo riwaayaadka in la in la jamciyaa waa in la waayo kow shardiga labaadna waxay tahay takaafu'u duruq duruqdaani xagga quwadu inay isla eg tahay hadda duruqdaa islama eka sida bukhaari hadda uu ku tegey akaru asaxu ayuu leeyahay takaafu'i ma jiro waa kala raajixsan tahay in la jamciyaana waa iska suurtoobi kartaa marka riwaayaadka iskhilaafaya haddii la jamcin karo ama duruqduba ay kale xoog badan tahay dariiq marjuuxa cillo looga dhigi maayo mid raajixa inta raajixii la cilleeyo marjuuxii lagu cillayn maayo meeshaas marka marar badanna ibnu xajar waa sheegaa waa faa'iido waa kitaabkiisa anukat calaa kitaabi ibni salaxna waa ku sheegay iyadoo marka tabiiq ana waa kana waa tana marka shardigaasi waa inuu bannaan yahay xadiidka dhahayo nahaa rasuulu lah sal slam can اhunaya istinaha oo beeca la gelinayu nebigu reebay ilaa an yuclama ayaa ku jirto haddii la og yahay waa jaa-is tanna waa sidii oo kale waa la ogyahay oo halkan laga bilaabo ilaa madiine yaan dhabarkiisa shardhistay wax la yaqaano laakiin kan la diidayaa waxay tahay istina aan la aqoonin ayb oo qofkii maalan inuu yidhaha dhulkaasaan kaa gaday qayb yar maahani de qaybta waa in la sheegaa la caddeeyo ayb siyaabo kaleo markaa jumhuurku ay u cilcileeyaan waxyaabahanna waa jiraan sharaxuu ku dhex sheegay halkaas aad u raajacaysa وqاla cbayd الlahi وبنu إسxaaqa can whbi can jaabiri اshtaraahu الnabiyu slى الlahu عalيyه wali waslm nebigu wuxuu ku gatay biuqiyatin wataabacahu zayd bnu aslam can jaabirin waqaala bnu jurayj can caطاa wagayrihi can jaabirin akhadtuhu biarbacati danaaniir ayaan ku qaatay ayb uuqiyadahaasa waxay la ekaayeen afar diinaar whada yakuunu uuqiyatan wahada kan yakuunu wuxuu ahaanayaa uuqiyatan uuqiyado calaa xisaabi اdiinaari diinaarka xisaabtiisa bicasharati daraahima lagu xisaabo afar diinaar buu yidhi ayb afar diinaar marka wuqiyado ku xisaabe afartan wuqiyadood markay afar diinaar noqoto halkii wuqiyaad meeqay noqone toban halkii diinaar baa toban wuqiyadood noqonaya wlam yubayin اhamana lacagtii ma cadaynin mugiiratu mugiira riwaayadiisa can الshacbiyi can jaabir wabnu اlmunkadir wabuzubayr can jaabir riwaayada ibnu اlmunkadir iyo abuzubayr iyo mugiira an shacabi an shacabi riwaayada shacabi ee mugiira uu ka warinayo isaga iyo abuzubayr ibnu اlmunkadir miday jaabir ka warinayaanna waxba ma aynan cadaynin haman وqاaل الأعmش عن sالم عن jاaبiر uqiyaة ذahب uqyadihiib u dahب ku sheegay وqاaل أbو إسحاaq عan sالم عan jاaبiri بmiئتي dirhmi waa isku mid laba boqoloo dirhm iyo afartan uqyadood waa isku mid وqاaلa dاwuud بن qays عan cubaydاللahi بni مqsم عan jاaبiri اشhtaraahu بطريqi تbوk ayuu ku iibsaday أxsibhu qaala بأربci أwaaqin وqاaل أbو نضرة عن jاaبر اشhtarاaه بعشhريiنa dيناaرا waa isku wada mid mid وqowل الشhacبiيi بuqiyaة أكثaر riwaayaadka waxay u badan yihiin uqiya inay sheegaan الاشhtiraaط أكثaru اشhtiraaطkaa badan وأصx عindيi qاaله أbو cabdاللaahi yaعnي اشhtiraaطkaa badan xaggartan kaloo wuqyadaha iyo waxyaabahaasna iyo danaaniirta iyo daraahimtana wuqyadaha badan meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa marka tarjamada wixii uu u samaystay oo ah ishtiraadka inuu bannaan yahay haddii la yaqaano ayb shaygu marka inuu qofku shardisan karo intaas waxaasan kaa gatay laakiin shardi kaasi waa waxaa ayb inaan markaasi saas yeelo ama manfacadaas ilaa waqtigaas inaan leeyahay waa jaa-is ayb xadiidkan marka fahamkiisa marka aada u kala bedelan bukhaari isagu ijtihaad sidaanuu ku tegey ishtiraadku inuu badan yahay xoog badan yahay haddii marka ishtiraadkii uu akar yahay asaxna yahay marka dalaaladiisu waxay noqonaysaa inuu bannaan yahay shardigaas jumhuurkuna waxay leeyihin maya riwaayaadka waxaa raajixa caariyada sheegaya iyo hibada afqarnaaka iyo walaka dahruhu iyo kuwaasaa xoog badanay dhahay marka xadiidkan unbaa markaa ninba waxbaa la raajix noqonayo kaasuuna wax ku dhisaya ayb muhiimka waxaa la rabaa un inaad fahamsan tahay ikhtilaafka culummada wuxuu ku dhisan yahay baabu shuruuطi fi lmucaamalati shuruudii caddaynteediibu u baab yahay fi lmucaamalati mucaamaladii dhexdeeda ayb musaaraca iyo keyrkeed buu ka wadaa ayb qaala xadaanaa abuاlyamaan qaala akhbaranaa شhucayb qaala xadaanaa abuzinaad can اlأcraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaalat اlansaaru ansaar waxay tihi linabiyi sal ا slam waxay ku yidhaahdeen iqsim baynanaa noo qaybi wa bayna ikhwaaninaa innaga iyo walaalaheen annakhiila geetimireedyaalka qaala laa maya buu yidhi faqaaluu waxay dhaheen takfuunana alma'uunata qarashka iyo shaqada ayaad naga kaafinaysaan haddaad muhaajiriintihiin wanushriكuكum fi الhamarati mirihii ayaan idin wadaajinaynaa qaaluu samicnaa waaطacnaa waa maqalnay waa yeelnay ayay dhaheen ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa beerahan yaad shardi waay waxaa ku jiro waad falaysaan waa ka shaqaynaysaan mirihii ayaan wadaagaynaa marka soo baxo waa inay bannaan tahay shardigaas waa inuu bannaan yahay ma-uunada uu sheegayana waa camalka ayb ayb oo marka meesha waxaa ku jirto camalkii ayaad naga xigsanaysaan mirihii baad nala wadaagay haddaad camalkii naga xigsataan mirihii waxbaad ku yeelanaysaana ku jirta shardigana meeshaasu ka soo gelaan qala xadaثna muسى بن ismaaعiil qala xadaثna juwayriyaة بnu asmاء can naafici can cabdالlahi bni cmar radيa اllaahu canhu qaal acطىa rasuulu الlahi salى اllahu عalيyه wali waslm nebigu wuxuu siiyey khaybara khaybar alyahuuda yahuud ayuu siiyey an yacmaluuha inay ka shaqeeyaan wayasracuuha ay beeraan walahum iyaguna ay leeyihiin shadru maa yakhruju minhaa waxa ka soo baxayo barkeed marka waa kan iyadoo walahum yani daaya marka waxaa jirtay soo maaha walaka dahruhu halkanna feeri walahum shadru maa yakhruju minha hiba miya marka maaha shardi baa ku jira yahuuddii wuxuu yidhi waad shaqaynaysaan beertan wixii ka soo baxo beerahan nus qaata nusna annaga noo keena waa mucaamalo lagu kala shardistamay ayb baabu shuruudi fi lmahri maharkii shuruudiisii caddayntiisiiba u baab yahay cinda cuqdati nikaaxi nikaaxa caqdigiisa agtiisa oo nikaaxa yacni marka la caqdinayo la guntaayo ayb shuruudda markaas la dhigtaa xukunka ku soo arooray caddayntiisa u baab yahay haddii marka muqtada alcaqdi uu ka hor imaanayo waa baail haddii kalena shay mansuusa hadduu ka hor imaanayana dabcan waa baail haddii kalena waa inuu bannaan yahay ayb wa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi ina maqaaطica alxuquuqi xuquuqda kala go-eeda waqtiga ay go-ayso cinda shuruudi shuruudda agteeda oo haddii marka shuruudii la wada aqbalo waa go-day xuquuqdaasi meeshaasay ku go-een haddii meesha caqdi haddii la wada galo oo shuruud la kala xirto shuruuddaasi hadday timaado oo ay xasisho xuquuqdii waa laysku yeelana markaas saasay ka dhigan tahay walaka waxaa leedahay maa sharadta waxaad shardhisay wa qaala almiswaru miswar waxa uu yidhi samictu nabiya sal ll slam nebigaan maqlay dakara sihran lahu nin markaa xidid la ahaa ayuu sheegay nebiga fa ahnaa calayhi waa ammaanay fii musaharatihi xididtinimadiisuu ku ammaanay fa axsana waa wanaajiyey qaala waxa uu yidhi xadaanii waa ii warramay fasadaqanii run buu ii sheegay wa wacadanii waa ii ballanqaaday fawafaa lii waa ii oofiyey ballantiina abulcaas ibnu rabiic ayuu ahaa ninkaas gabadhiisuu qabay ballan buu u qaaday dad dambe inuunan soo raacin oo nebiga la dagaalamaayo ballanka gabadhiisana inuu usoo dirayo u ballanqaaday waa u oofiyey warkii kalena run buu ugu sheego dad dambe ma soo raacin oo nebiga markaa la dagaalamayey meeshaan marka hadde sidee bay baabka u mudaabaqaynay marka ninkan marka xididkiisa u u oofiyey ballan ou la galay ayb oo weliba adde caqdigii aan lagula gelin ayuu u oofiyey waa lagu ammaanay taas marka maxay keenay marka ballantii caqdiga dhexdiisa lagu sameeyeyna yacnii ballantii caqdigii ou ku dhacay min baabi owlaa waa soo maahan ayb hadda ninkaani marka xididkiisau ballan yani sodoggiisau ballantii u oofiyey waana bacda alcaqdi ayb waa lagu ammaanay ee hadday tahay marka caqdigii midou keensanayey ama caqdigii dhexdeeda mid lagu sheegay sow kagama sii owleysnaa saas waaye marka ayb qala xadaثna cabdالlahi bn yuسف qala xadaثna leyثu qala xadaثanii yزيid bn abi xabiib can abi اlkhayr w abuاlkhayr alyزni can cuqbaةa bni caamiri radia اllahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi sal اه slm axaqu الshuruuطi shuruud midda ugu xaqnimo badan an tuufuu ayb inaad oofisaan bihaa iyada ma اstaxlaltum bihi اlfuruuj waa wixii aad furuujta ku xalaashateen ayb meeshaani marka wuxuu leeyahay xadiidkan hadda fiiri axaqu shuruudi an tuufuu biha ma staxlaltum bihi اlfuruuj shuruud la oofiyo waxaa ugu xaqnimo badan midda farji lagu xalaashado horta maharku isagu war male waa waajib maharku asagu waa war male waa waajib waana shardi caqdiga dhexdiisa ku dhacayo oo ninku markuu caqdigii gelayaa waxaa laleeyahay ma ku aqbashay aweentanaan kugu nikaaxay ama gabadhan baan kugu nikaaxay meherkeedu intaa intaa uu yahay ma ku aqbashay waa ku aqbalay shardigaa waa inuu oofiye waajib waayo kaas horta asaga meel dhig shardigii uuna nasku xaaraantinimayninna midkii nasku uu xaaraantinimeeyey ma soconayo isaga oo maalan maxaa ka mid a nikaaxu shiqaar ayb oo maalan wuxuu leey gabadhaydaan kuu guuriyey shardi gabadhaada adna inaad ii guuriso wax meherana lama sheegaayo gabadhan farjigeeda ayaa ta kalena oo ah yani middaan labadan baa laysku bedelaa meher looga dhigaa oo kale ma bannaana isagana xadiidkaa reeba soo ma garana ayb kuwa marka iyagu laysku hayo ee shardigu hadduu muqtadalcaqdi ka hor imaanayana waa baail oo caqdiga nikaaxa muqtadihiisu waa maxayna istimtaac inuu bannaanaado ninku haweentii markaa inuu u galmoo karo haddii marka uu yidhaha gabadhaydan kuu guuriyo bishardi inaadan ma jimaaci kartid kaasna waa baail lanna muqtadalcaqdi buu ka hor imaanaya ayb kuwo marka culummada aragtidooda ku kala bedelnaatayna waa jiraan oo maalan naagtii baa shardiga shardisatay oo waxay shardi samaysay markii caqdiga la samaynaye naag kale inaadan ila guurso karin ayaan iskula kaa nikaaxa waa oggolaaday caqdigii buu ku oggolaaday sidaasi markuu naagta nikaaxsanaye ayaa waxaa lagula shardistay oo ninkii marka gabadhiisa uu guursanayay iyo gabadhii baa shardi waxay kula galeen ninkaani naag kale inaanu la guursanin waa aqbalay waa yahay shardigaa ma oofinaya mase ma oofinayo xanaabilada iyo agtooda sida raajixa ka ah shardigaasi waa in waa oofis in la oofiyo hadduu naagtaasi naag la guursadana xaakim hadday u tagto yacni alaaq iyo waa ama alaaqna waa dalban kartaa fasaqna waa ku helaysaa ayb hadduu naagtaa la guursada maxaa yeelay waa shardi inuu oofiyo laga rabo axaqu shuruudi an tuufuu biha ma staxlaltum bihi اlfuruuj ayay gelinaya shaaficiyada iyagu waxay leeyihiin ma fulaayo shardigaasi lanna waa shardi wuxuu xarimayaa bay leeyihiin shay ilaahay xallilay oo ninku inuu naag labaad iyo mid saddeaad mid afaraad guursado ayb de ma xallilaayo laakiin ma ma xaaraantinimaynayo saas ma aha inuunan xaaraantinimaynayn waxaa ku tusayo ninkaan isagoo hal naagna waa ku ekaa karaa laba iyo saddex iyo afarna waa guurso karaa isaga khiyaarkii ou lahaa u waayo hadda wax shardiga lagu galay awel inuu laba guursadaa waajib may ku ahaydna laba iyo saddex inuu guursadaa isagu awal ma ma yacnii waa jaa-is un bay u ahayd shaygan qofka u bannaanna hadduu doono waa iska dhaafi karaa hadduu doonona waa samayn karaa hadda hadduu dhaafo marka uu shardigan dartii u dhaafo ma dembaabaya xaaraantinimana meeshii ma imaanaysa wallahu aclam shardi fuli karo ayuu u egyahay marka shardigaasi waxyaaba marka culammadu isku khilkhilaafaan sidaas oo kalena way jiraan amaa meherku isagu shardigiisa in laga soo baxaa war maleh baabu shuruudi fi lmusaaracati shuruudii caddaynteedii buu u baab yahay fi lmusaaracati musaaracada dhexdeeda musaaraca waxa la dhaho waa soo marnay قال xdثna mالك بن إسماعيiل قال xdثna بن عyayنة qال xdثna يحيى بن سعيid qال سمعtu xنظلة الزuرقيa qاaل سمعtu رافع بن khديiج رaضي الله عanه يquuل kunaa waxaanu ahayn أكثر الأنصاaر أنصاaر kuwa ugu badan xaqlan xagga beeraha fakunaa waxaanu ahayn nukri inaan kiraynayna الأرضa dhulka farubamaa akhrajat haadihi tani inay soo bixiso ayaa la arkaayey walam tukhrij dihi middaanna aynan soo bixinin yacnii dhulki inuu dhinacan ka soo bixiyo dhinacaanna uunan ka soo bixinin fanuhiinaa can daalika waana laga reebay kaas walam nunha na lagama reebin can ilwariqi fida inaan ku ijaaranno fida inaan ku kirayno xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya musaaracadu marka shuruud baailana waa leedahay shuruud saxana waa lahaan karta oo qofkii marka inuu dhulkii ku kireeyo waxa ka soo baxo meeshaas waxa ku yaallo adaa iskale meeshaan wax ka soo baxo anaa iskale shardigaas waa baail lanna maxaa yeele waa shardi keenaya qarar oo ku jiro qarar ayaa ku jiro sidaas xaaraan ku yahay oo manhi ku yahay baabu maa laa yajuusu min ashuruudi fi nikaaxi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay laa yajuusu aan bannaanayn min ashuruudi oo shuruuda fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa قال xdثnا مسدد qال xdثnا يزيد بن زuريع qال xdثnا معmر عن الزهري عن سعيid عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عل وسلم qاaل lاa يبيic xاaضر mid reer magaala ma gedaayo yعnي younan gedin لbaadin mid reer baadiya ayaan waxba u gedinaa laga wadaa waa khaبر بمعنى النhي وlاa تnاaجشhوu ha isfallisinina walaa yasiidanna calaa bayci akhiihi walaalkii beyciisana yaanu ku siyaadinin waa isagoon dan ka lahayn markaas ayb walaa laakiin aduu dan ka leeyahay badeecadiina ay furantaho suuqa taallo waa laisku siyaadi karaa waa soo marna soomaa beyculmusaayada yaa intaas iga yaa yaa iga siistay boqolaan kaa siiyey mid kale boqol tobanaan ku daray waa jaa-is waay taas ayb walaa yakhdubanna iyounan doonin qof calaa khidbatihi walaalkii doonistiisa korkeeda yani nin walaalkii naag ou doontay yaanu doonanin isagana waa goorma iyadana idaa rakanad ilayhi waa hadday u iilata ninkii gabadhan marka ninkii waa waa waa soo heshiiyeen orogo waxay tihi marka ehelkaygii u tag haddii marka ay u iilatay xaggiisa inuu mid kale ka daba taga ma bannaano laakiin haddaynan u iilanin oo aynan iyadu markaasi go-aan gaarin ninkaana la sheekaystay darteed kan kale mamnuuc ugama aha ana marka sidaas walaa tasأal اlmarأatu haweeneyda ma weydiyaanay weydiisanin ayb dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda litastakfia si ay u gedisato ina ahaa weelkeeda weelkeeda waxa ku jira si ay iyada u gedisato yani gabadh naag haween baa lala qabaa markaas waxay leedahay shardi waxaan ku gelayaa inaad naagtaas furto haddii naagtaa ou furo wixii uu sii jiray iyaday usoo wareegayaan soo maaha saasuu ka wadaa marka litastakfia inaa ahaa ayb laba laysla qabay noqon lahayn middanna wax middanna waxbay heli lahayn marka tan fur shardi inaad middaan furto haddii kale anii nikaax iima kaa qabanayo ma bannaana oo shuruudda nikaaxa dhexdiisa aan ku bannaanayn iyay ka mid tahay maadaama nahyi uu ku soo arooray naagta haddaan dalala qabin iyada oo hadda ay koow uun iyada tahay shardi waa geli kartaa inay tiraa naag kale inaadan ii keenin laakiin iyadoo hadda uu mid qabo oo iyada la guursan rabo inay tiraa nikaaxayga shardi waxaan uga dhigay inaad taas furto ma bannaano kaas iyada ayb leanna waxaa ku sugan qof muslima gurigiis iyo nafaqadiisii iyo wixiisii inay iyada gedisato taasna dulmi baa ku jira baabu shuruuط اlatii laa taxilu fi اlxuduudi shuruudda aan xuduudda dhexdeeda xalaal ku aan xalaal ahayn cadaynteedii wuu u baab yahay qaala xadaثna qtaybaة bnu saciid qaala xadaثna layث can ibni شihaab can cubayd اllaahi bn cabdالlahi bni cuطbaةa bni mascuud can abi hurayraةa waزayd bni khalidi اljuhaniyi radia اllahu canهuma anahuma qaala ina rajula min alacraabi nin reebaadiyaha ka mida ataa rasuula اllahi sal l slm nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow anshuduka allaaha ilaahay ayaan kugu dhaarinayaa ilaa qadayta lii bikitaab illaah kitaabka alle uun inaad igu xukunto mooyaane wax kale inaadan yeelin yaan alla kugu dhaarinayaa ayb faqaala alkhasmu alaakharu kii kale doodda dhinac kale kaga jiray waxa uu yidhi wa huwa afqahu minhu isaga ayaana ka fiqhi badnaaye nacam ha faqdi baynanaa bikitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa nagu kala saar wa'dan lii iina idin inaan hadlo faqaala rasuulu llahi sal l slam qul dheh qaala ina bnii kaana casiifan wiilkaygu wuxuu ahaa qowsaar ayuu calaa haadaa kan uu ahaa fazanaa bimra'atihi naagtiisii buu ka zinaystay wa innii ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna cala bni rajma inankayga in rajmi lagu leeyahay korkiisu uu yahay faftadaytu minhu bimi'ati shaatin wa waliidatin waxaan ku furtay boqol neef oo ari iyo addoon meeshaanu shardiga ku jiraa marka ninkan kale oo uu naagtiisa ka sinaystay buu leeyahay war iska kaydaa meelna hayla aadin rajmigan iyo dhagaxan aan ka badbaado bishardi inaa intaas aan ku siiyo ama isagii baa wuxuu dhahayaa haddaadan isiinin boqol neef oo ari iyo addoon haddii aadan isiinin cunugaaga rajmi ayaan ku leeyahay waa la rajmina ayb meeshaasuu marka shardiga uga jiraa de waa rajmigu waa xad min xuduudillaah waxba laguma dhaafi kara isaga ayb فsألت أهل العلم baan su-aalay فأخbaruunii waxay ii sheegeen أنmaa calى bنii جلد مئة وتغريiب cاamin waxay ii sheegeen inankayga in korkiisu uu yahay boqol yaعnii karbaaش iyo sanad la musaafuriye وأنa calى امرأaةi haadaa midkan naagtiisana الrajma ayaa korkeeda faqaala rasuul iyadu nikaaxay ku jirtaay faqaala rasuulu الlahi صلى اه علي sسلم wاladii nafsii biyadihi laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah ilaaha nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan yacnii macbuudka nafsadeyda gacantiisa kay ku jirtaan ku dhaaranayaaye la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisaan idinku xukumayaa alwaliidatu waalghanamu raddun addoonta iyo arigu waa raddun ay marduudun calayka adaa lagugu soo celinaya wa cala bnika jaldu miatin wiilkaagana boqol karbaash buu leeyahay wataqriibu caamin uqdu yaa unays unaysow jarmaad ila mra'ati haadaa midkan naagtiisa u tag fain ictarafat hadday qirato farjumha rajmi qaala faqadaa calayha waa ku kallahay factarafat way ictiraaftay waa qiratay faamara bihaa rasuulu llahi sal l slam nebigii waa amray farujimad waa la rajmiyey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa shardi kasta oo ku dhaco xuduud in la rafciyo waa baail shardi kasta oo xuduud min xuduudillaahi rafciyo oo kor u qaado oo laalo wuxuu noqonayaa shardi baailah xuduudda ilaahay marka inay oofsanto waay ay socoto iyada oo iyada ay shaqayso ayb marka hadday dadkii laaluush iyo isa siiyaan ama ay waxisa siiyaan ama ay yidhaahdaan niyow ma ku heshii karaan kaasoo kale suluxiisuna waa baail shardigiisuna waa baail waa in xuduuddu ay fusho un markaas ayb ayb ahlucilmiga qaar waxay yidhaahdaan haddii qofku de qadafka oo kale waa xaq uu qofka leeyahay haddii isaga markaa uu iska cafiyo oo qadafkii iyo uu yidhaahdo waa cafiyey ninkan caydi uu icaayey waa iska cafiyey waa jaa-is waana wax isaga xaqiisa usoo laabanaya ay leeyihiin qadafka waa maxdu xaqi almari ayb waxay leeyihin nebigii iyo markii la qadfay qaar waa cabdullahi bn ubay oo kale waa iska dhaafay ku samayn ayb dad isaga caayey ayuu iska dhaafay rasuulka sal l slm waxyaabahaas ay keenkeenaan calaa kullin marka laakiin sariqada iyo yacnii iyada sariqadu xaq bani aadamna waa ku tacalluqdaa de xaq allana meesha waa ku jiraan gacanta la jaraayo marka waa maxdu xaqillaahi xaqa bani aadamka isagu waa inuu gudo waayo ninkan tuuggaa waxaa laga rabaa gacantiina waa laga jarayaa taqriibna waa lawaa waa maalkii ou xadayna waa inuu bixiyaa maalkiisa uma aragti marka waa gaar gacangoyntuna gaaray noqotay ayb marka xuduudda iyada shanigeedu marka waa wen yahay axkaamtaasayna ku saabsan tahay zamankan marka waxaa soo baxay xuduuddaas dad u arkaba inay tahay arxan darro marka muxuu noqonaa ninkii ku sheego gacangoyntaas arxan darro waayo dhaho yacni laba qofka inuu isku dara maaha wuu dhihi karaa war gacangoynta qofkan lagu sameeyey ama yacnii rajmiga qofkan lagu sameeyey qaaligii xukumay qaladow xukumay waa mas'alo aadiyo mas'alo laakiin sideedaba in gacan la gooyo wakhtigan ama qof nool la rajmiya waa arxan daro qofkii yidhaahdaa de sharcigu dacniyey waana ku gaalooba kufri cad waay oo bawaax ah weliba geed aan loogu soo gambanin dadka noocaasi marka inay yacni dadkaas gaalada la jaal yihiinna de waxaa ku tusaya de waxaa weeyaan iyagu mar walbo waxaas afkaar meeshaas un ka timaaday wadaan faafiyaan shay ilaahay axkaamtiisa ee alla nagu soo dejiy nagu farad yeelayna maslaxo maahane wax kale ma noqdo xataa kan gacanta laga goynayo maslaxo u yahay xataalaakiin hadda caqli xataa haddii la fiiriyo in la yidhaahdo dadkii haddii la dhaqan geliyo shareeco islaam ummaddii dhammeed gacanta meel laga jara haddii la dhaho de ummad dhan oo kulli hadday wada tuuga tahay ummaddu say isula joogayeen dadkaas caqligu ma keenayo dadka o dhan tuuga ma wada ahaa kara ayb midda kale markaad adiga ninka tuugga xuquuqdiisa raadiso maalin walba ninka wax laga qaadanaya xuquuqdiisa yaa ku maqan isaga waxaan marka iyaga waxaa weeyaan xuquuq waxay u qayliyaan daa'iman marka hum maca almujrimiin mujrimiintay la jiraan qaanuunka shaydaan daa'iman mujrimkau la jiraa isaga qofka laga gerdaran yahan lama jiro qof baa qof dilaayo ma la dili karayo laleeyahay qof nool in la dilaa qalad waayo ninkaa ninka nool dila isaga yaa u dooda yaa u maqana xataa dadka yacnii shibilkaa ama yacnii shacabkaa isku xuquuq kama aha kuwana waxaad moodaa marka haddii la laayo macno inaynaad ahayn qof ama labana laga yaabo adduunyada dhan inay u istaagaysa waxaas marka ninka un hadda lacag ku doorsadaa diinkiisu isaga un lacagta waa ka dhammaanaya hadday amana waa aman qaliil oo yar marka diinkaagii iyo iimaankaagii adaad lacag yar ku gadato lacagtaasi ama kursi ha noqdo ama wax kale ha noqdee aakhiraa badan aakhira iyo adduun aakhiraa weyn qofku marka waa inuu fahmo war adiga ilaahay risqigaaga meel wanaagsan haddaad ka raadiso waa ku siinayaan ayb meel qaldan haddaad u raadisana cudurdaar kuu noqon mayso ayb markaa wuxuu yidhi baabu maa yajuusu min shuruudi اlmukaatabi idaa radya biاlbayci calى an yuctaqa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yajuusu bannaan min shuruudi اlmukaatabi mukaatabka shuruuddiisa ah addoonka la kitaabeeyey idaa radya biاlbayci beyc hadduu raalli ku noqdo calىa an yuctaqa liأjli an yuctaqa si loo xoreeyo mukaatabkii ayaa shardi samaynaya beec ayuu raalli ku noqonayaa si loo xoreeyo waa u bannaan tahay taasi oo bariira hadda waxay raalli ku noqotay in la gado oo kitaabadii dhan ay iska dhaafto la iibsado caaisha ay gadato war waxay leedahay caaisho ma iga iibsanaysaan ayb iyado marka bariira waa kitaabaysnayd kaannaha marka waxay leedahay kitaabadii waa iska dhaafayaa oo in lay gataan ogolaanaya bishardi laakiin inaad iga gadataan caaisho ayb qofkii mukaatabka marka saas ma dhihi karaa si uu xornimo u hela marka ninkaa gadanaayo uu xornimo uga helo agtiisa qaala xadaanaa khlaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ayman almakiyu can abiihi qaal dakaltu calىa caaishaةa radia اllaahu canha caaishaan u galay marka de iyadoo in min waraai xijaab uga soo galay ama qabla qabla inay ahayd yacnii qabla intaan la soo dejinin xijaabka inay ahayd labadaba way dhici kartaa oo muxtamal ayb qaalat waxa ay tidhi dakhalat calaya bariiratu ayaa ii soo gashay wahiya mukaatabatun iyadoo mid la kitaabeeyey ah faqaalat waxay tidhi yaa umma almu'miniin ishtariinii igado faina ahlii ehelkayga yabiicuunanii way igadayaan faactiqiinii ixuree markaas qaalat nacam waa yeelayaa bay tihi qaalat waxay tihi ina ahlii ehelkayga laa yabiicuunanii igadi maayaan xataa yashtariduu walaa'i ilaa walahayga ay shardhistaan qaalat waxay tihi laa xaajata lii fiiki waxdana aniga kaamalihi fasamica dalika rasuulu hadday sidaa tahay dan kaamelihi kale fasamica dalika rasuulu llahi sal l slam rasuulkii baa maqlay sidaasi ow balagahu ama waa soo gaaray faqaala wuxuu yidhi maa shanu bariirata bariiro shanigeedu waa maxay faqaala waxa uu yidhi ishtariihaa gado fa actiqiihaa xoree walyashtarituu maa shaauu waxay doonaan ha shardhisteen qaalat faاshtaraytuhaa waan gatay faactaqtuhaa waan xoreeyey wاshtarada ahluhaa walaa'ahaa ehelkeediina walaheedii bay shardhisteen faqaala الnabiyu sal ا l slam alwalaau liman actaq nebigu wuxuu yidhi walaha waxaa iskale ninkii wax xoreeyo wain ishtaraduu mi-ata shardin boqol shardiba ha shardiyeen tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynayaan baabu shuruudi fi alaaqi shuruudii axkaamteedii caddayntiisiibuu u baab yahay fi alaaqi alaaqa dhexdiisa ahaanayso qofka waxbuu rabaa inuu furo shardiguu gelina waa alaaqa mucallaqa ah ayb furiinkii ayuu wuxuu gelinayaa shardi wa qaala bnu lmusayab waxa uu yidhi walxasanu wacaطaa'un in bada'a bialaaqi furiinkii hadduu ku bilowdo ow akhara ama uu dib dhigo furiinkii oo shardiga uu soo hormariyo fa huwa axaqu bishardihi shardigiisa isagaa ku xaqnimo badan oo waa sidee marka maalan inuu yidhaahdo in dakhalti daara fa anti aaliqun alaaqii buu dabamariyey markaa soo maha shardiguu soo hormariyey anti aaliqun in dakhalti daara waa furan tahay haddaad gasho guriga marka shardiga ama ha soo hormariyo ama ha daba mariyo dalaaqa ha soo hormariyo ama ha daba mariyo shardigiisuu leeyahay qaala xadaanaa moxamed bnu carcarata qaala xadaanaa marka bacdi ahli اlcilmi baa kala saaray laakiin tafsiilkaas ma xoog badna qaala xadaanaa moxamed bnu carcarata qaala xadaanaa shucbaة can cadiy bni haabiti can abi xaazimi can abi hurayrata radia اllaahu canhu qaal nahaa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wali wasalam can اtalaqi ayuu nebigu reebay waan yabtaaca almuhaajiru lilacraabiyi muhaajirku hadda waxaa laga wadaa ninka muqiimka ah isagaa iyagaa laga cabiray maxaa yeele iyaga ayaa magaalada joogo ganacsan jiray muhaajiriinta muhaajir nin ree muhaajir ah ree magaala lilacraabiyi inuu u gado ayuu reebay wa an tashtarita almar'atu naagtu inay shardiso dalaaqa ukhtiha wa an yastaama arajulu ninku inuu gorgoro gorgoro dalbo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa korkeeda wanahaa can اnnajshi falisaada ayuu reebay wa can اtasriyati iyo gaaxinta taabacahu mucaadun wacabdusamad can shucbata wa qaala qundarun wacabduraxmaan nuhiya wa qaala aadamu nuhiinaa wa qaala اnadru waxajaaj bnu minhaal nahaa n qaarna nuhiinaa bay dhaheen qaarna nahaa rasuulullaahi bay dhaheen marka ujeedku waxaa weyn walaa tashtaridi اlmar'atu dalaaqa ukhtiha mafhuumkiisu waxaa weeyaan annahaa ida اshtarطat dalika faطallaqa ukhtahaa waqaca الطalaaqu liannahu low lam yaqac lam yakun linahyi canhu macnan macnuhu waxaa weye naagta waxaa laga reebay walaasheed in la furo iyayna nikaaxeeda ku xirin haddii marka uunan sidaa haddii uu sidaa ninkii uunan yeelin ee uu furiinkii sameeyo yani mafhuumkaa wuxuu yahay hadday shardhisato arrinkaas oo shardigeedaas oo wax ku furo marka oo maalan uu yidhaaha hiblaayo haddaan guursado waa furan tahay naagtii baa maalan waxay tidhi naagtaas fur weliba marka inta aadan i guursanin fur seed ku fure shardi ku xir oo waxaad tidhi haddaan hiblaayo guursado waa iga furan tahay haddii ninkii uu sidaa yidhaah waa dhacaa dalaaqaas marka dalaaq oo dhacayo ayuu noqonayaa mafhuumkaa marka laga gartay naagtu yaynan dhihin yaynan dalbanin ama shardisanin walaasheed in la furo hadduu shardhisto marka waa inuu dhacayo idan marka ashuruudu fi alaaq waa waa waa waa jaa-is haddii markaa shardi si gaara loo reebay ounan ahayn isaga marka naagta waa laga reebay laakiin hadduu warkeeda yeelo oo uu sidaas wax ku furo furiinkaas waa dhaca baabu shuruui maca annaasi ayb baabu bayaani shuruudi shuruudii caddaynteedii buu u baabaya maca annaasi dadka lala galo bilqowlina lagula galaa hadal bilqowli marka wuxuu ka wadaa duuna alishhaadi wاlkitaabati laba qof baa shardi wada galay iyagoon waxna qorin markhaatina samaynin shardigaasi waa fulayaa laakiin haddii hadhow la doodo ninkii shardiga sheeganayo ku andacoonayay markhaati baa laga rabaa on hadduu soo waayo alaslu inuunan jirin alaslu waa cadama asar noqonay laakiin hadda waa in waa shardigu marka haddii bilqowl waa ku dhici karaa baa laga wadaa qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu ana bna jurayjin ahbarahu qaala akhbaranii yacla bnu muslim wacamru bnu dinaar can saciid bni jubayr yuriidu axaduhumaa can saaxibihi yaziidu axaduhumaa can saaxibihi ya yaziidu axaduhumaa can saaxibihi ziyaadina yacla bnu muslim iyo camru bnu dinaar labadaba saciid bnu jubayr ka warinay midkood baana wax dheeraa wagayruhumaa ayrkoodna qad samict iyo wagayruhumaa ayrkood wagayruhumaa qad samictuhu yuxadiu labada yani labadaa kayrkood na xadiidku way wariyeen qad samictuhu yuxadiثu can saciid bni jubayr qaala waxa uu yidhi inaa saciid bni jubayr waxa uu yidhi inaa la cinda bni cabaas annagoo ibnu cabaas agtiisa ku sugan radia اllaahu canهuma qaal xadaanii ubay bnu kacbi qaala qaala rasuulu اllahi sal ا slama nebigu waxa uu yidhi muusaa rasuulu اllah muusii muuse rasuulkii ilaahay buu ahaa fadakara alxadiida qaala waxa uu yidhi alam aqul laka miyaanan ku dhihin innaka lan tastaiica macya sabraa adigu ma karaysid oo ma awoodaysid inaad ila jirto ood sabr markaa igula jirto ma ku awoodaysid sabr kaanat iluulaa midii hore waxay ahayd nisyaanan hilmaan walwustaa midda dhexena shardan bay ahayd waاthaaniyatu midda waاthaaliثatu tan saddexaadna camdan kasay ahayd qaala waxauu yidhi laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu tii koowaad waa taas marka walaa turhiqnii min amrii cusraa ayb laqiyaa gulaaman ayay la arkeen faqatalahu fanطalaqaa fawajadaa jidaaran ayay arkeen yuriidu an yanqada dhici rabo faaqaamahu waa joojiyey ayb qara'aha bnu cabaas amaamahum malikun wakaana waraa'ahum meesha amaamahum buu akhriyey de midii hore marka nisyaanay ahayd buu yidhi midda labaad maxay noqonaya marka shardi shardiguna aawo marka in sa'altuka can shayin bacdahaa falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunnii cudra meeshaas shardi baa ku jira shardigaasna hadda markhaatina uma aynan samaynin mana qorin waana waana fulay oo waa kaas nebigu u sheega qur-aankuna uu ka sheekeynay nebi muusena shardigii waa iltizaamay oo markuu yidhi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii ee markii dambe derbigii intay u tageen oo khadir ay toosiyeen waa kii yidhi low shi'ta latakhadta calayhi ajraa latakhadta calayhi ajra muxuu ku yidhi marka qaala haadaa firaaqu beynii wa beynika ayb maxaa yeele shardigii baa fulay markaas oo dhacay baabu shuruudi fi lwalaa'i welihii shuruuda ku saabsan ayuu u baab yahay cadayntiisa qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanaa maaliku can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata qaalat jaaءatnii bariiratu bariira ayaa ii timid faqaalat kaatabtu ahlii ehelkaygan kitaabo la galay calaa tisci awaaqin sagaal wuqyadood fii kulli caamin uuqiyatun inaan guto yaa ah fa aciiniinii ikaalmee faqaalat in axabuu an acuddahaa lahum hadday jecel yihiin inaan u tiriyo wayakuuna walaa-ukii lii walahaagana uu ii sugnaado facaltu fadahabat bariiratu ilaa ahlihaa faqaalat lahum way ku tiri faabow calayha way ku diideen fajaءat min cindihim warasuulu اllahi sal slm jaalisun faqaalat inii caradtu dalika calayhim waan u bandhigay faabow ilaa an yakuuna alwalaa'u lahum way diideen ilaa waluhu inuu iyagu ay yeeshaan maahane fasamica الnabiyu sal ه slm nebigaa maqlay faahbarat caaishaةu الnabiya sal ه slm nebigay u sheegtay faqaala khudiihaa qaado washtariطii lahum اlwalaaءa walaءu shardi fainama alwalaءu liman actaq fafacalat caaishaةu ثuma qaama rasuulu اllahi sal ه slama في الناaس فxmd اللh وأثنى عليه ثuمa qال mا bال رiجاaل يشhتaرطuuna شhuروuطا لayست في kitaaب اللahi ay laysat في xukmi kitaaب اللah mا kاna min شharط laysa في kitaaب اللahi fahuوa baaطل wx شharطi ah oo ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa aan ahayn fahuوa baaطiل weeyaan wain kaana miata shardin ba ha ahaado qadaa ullaahi xaqun ilaahay qadihiisaa xaqa xaq weeyaan wa shardu ullaahi awsaq shardiga alla ayaana wax la adkeeyo ku habboon oo yacni adag wa inama alwalaau liman actaq xadiidkan marka hadda wuxuu ka wadaa walaha inaan lahaado ayaan shardi kugula galay ma soconayo walaha ninkii wax xoreeyey unbaa iska leh baabun ida ishtarada fi lmusaaracati musaaracadii dhexdeeda hadduu shardi ku galo idaa shi'tu akhrajtuka ninkan wuxuu yidhi beertan fal waxaad leedahay intaas ayaan ku siinayaa wixii ka soo baxo nus iyo nusaan u kala qaadanaynaa haddii marka uu yidhaha markaan doonana waa ku haddaan doonana waa ku bixinayaa oo awalba dhulkayga anaa iska lahayo waa iska tegaysaa shardigaasi marka see noqonaya waa inuu bannaan yahay shardiga dhulkan ka shaqey wixii ka soo baxo nus adaa leh nus anaa iska leh haddii aan doonana waa iska tegaysaa adayga waa bannaan tahay qaala xadaanaa abu axmed qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya abu hasaan alkinaaniyu qaala akhbaranaa malik can naafici can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal lamaa fadaca ahlu khaybara reer khaybar markay ka murgiciyeen cabdallaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar markay murgiciyeen ayb lama fadaca ahlu khaybara fadaca marka waxay tahay qofku marka uu shanshada lugta iyo cagta kala baxa meesha ay ka kala baxdo kala goyska ah marka qofku uu fakad uu ku dhaco ay lugtii kala fakato ayb n markaas murgacashadaas un ayb qaama cumaru cumar waa istaagay marka iyagaa marka lug bay ka murgiciyeen cabdullaahi bin cumar qaama cumaru cumar waa kacay khadiiban isagoo qudbaynaya faqaala waxau yidhi ina rasuula اllahi sal ly slm rasuulka qaala caamala yahuuda khaybar yahuuddii khaybar ayuu la mucaamalooday calaa amwaalihim maalyaalkoodii wa qaala waxau yidhi nuqirukum maa aqarakum اllah waan idiin daynaynaa intii ilaahay meeshaa uu idinku sugo intii alla doono oo alla uu idinku sugaan annagana idiin daynaynaa ayb waina cabdالlahi bna cumar cabdullahi bna cumarna kharaja ilaa maalihi hunaaka maal ou meeshaa ku lahaa buu aaday facudiya calayhi waa lagu xadgudbay min alleyli xilli habeenaa lagu xadgudbay fafudicat yadaahu warijlaahu labadiisii gacmood iyo labadiisii lugood ayaa la murgiciyey oo laysdhaafiyey walaysa lanaa hunaaka annaguna nooma sugnaanin meeshaasi caduwun cadow kuma lihin غayrahum yahuud aan ahayn hum caduwunaa cadowgeenna weeyaan wa tuhmatunaa iyo dadka aan tuhmayno ayb cadow sadiiq kuuma noqon karo walaalna makuu noqon karo allana wuxuu leeyahay wallaahu aclamu biacdaa'ikum wallaahu aclamu biacdaa'ikum ilaaha cadowgiinna idinka idinkaga aqoon badan waqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi marka ijlaa'ahum inaan qaxiyo nimankaa inaan ka saaro yaan aniga ra'yiyeeyoon arkay falammaa ajmaca cumaru cumar markuu go'aansaday calaa daalika arrinkaa dadkiibuu la tatashtay saxaabadii arrinkiibuu go'aan ku gaaray ataahu axadu bani abilxuqayq ree abilxuqayq mid ka mida u yimid waa dadkii marka yahuuddu meesha khaybar deganaayeen ee odayaalka u ahaa faqaala waxau yidhi yaa amiira almu'miniin atukhrijunaa ma na saaraysaa waqad aqaranaa muxamedun sal l slam moxamed baa meeshaan noo daayey adiga maa naga bixinaymarka nebi maxamed baa noo daayey isagu wuu ku beer dulucsanaan ayb wacaamalanaa alaa cala alamwaal maalyaalkana waa naag waa nagala mucaamaloodayoo maalkan iyo dhulkaanna nebigii moxamed waa nagala mucaamalooday wa sharada daalika lanaa waana noo shardiyey arrinkaa shardiga marka waxay tahay beertii yani beerihii ka shaqeeya nus qaata nusna keena faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi adananta ma waxaad u malaysaa annii nasiitu inaan iloobay qowla rasuuli llahi sal l slm nebiga qowlkiisa uu yidhi kayfa bika sidee xaalku noqonayaa idaa ukhrijta ninyahow haddii lagu bixiyo tacduu bika qaluusuka tacduu bika ay kula tallaabsanayso qaluusuka halahaaga halahaaga yacni geelaaga halaha geela yani qaluus waxaa la yidhaha hasha geela halahaaga geela aada leedahay hadday kula tallaabsato bal ka warran leylatan habeen bacda leylatin habeen kadib nacam oo intaasoo habeen aada yacni halihii ku ku halaha yacni geelaadii aada fuusho ood gaadiid ka dhigato oo habeenba aada meel ugu hoyato nacam bal ka warran haddii khaybar lagaa saaro kayfa bika idaa ukhrijta min khaybara tacduu bika qaluusuka ay kula tallaabsatay leylatan bacda leylati faqaala waxau yidhi kaana daalika kaagaasi wuxuu ahaa husaylatan kaftan yar ayuu ahaa yidhi min abilqaasim abulqaasim oo nebigu ka wadaaye kaftan yaroo nebi oo moxamed ou nagula kaftamay bay ahayde taas meedaa dhab ahayduu leeyahy faqaala waxau yidhi kadabta been baad sheegtay yaa caduw allah beentaa way ayb cumar tanna waa haystay waxaa kalou haystay nuqirukum fiiha maa shi'naa nebigu wuxuu yidhi intaan doonnaan idiin daynayna waxaa kalou yidhi akhriju اlyahuuda min jasiirati اlcarab waxyaabahaasuu haystay marka faajlaahum cumaru cumar waa qixiyey marka wa acطaahum wuxuuna siiyey qiimata maa kaana lahum waxay lahaayeen oo min ahamari miro ah ayuu siiyey maalan iyo waibilan iyo wacuruudan ayuumaalan maal iyo waibilan geel iyo wacuruudan badeecooyin ayb ayuu siiyey min aqtaabin ah yacnii aqtaabku waxaa weeyaan qoryaha geela la korkiisa la saaro maxaa la dhahaa koora maa la yidhahda mase kabaal aa kabaalkaasna waxibaalin xarko iyo wagayri daalika ah ayuu siiyey curuudiibuu bayaanina rawaahu xamaad bnu salamata can cubayd اllaahi axsibuhu can naaficin can ibni cumara can cumara can الnabiy sal l slm اkhtasarahu maxalu shaahidka waxay tahay idaa shiئtu akhrajtuka waa dhihi karaa qofka waana sidii nimankan yahuudda markaa la yiri ayb maalantaas marka qiimaha ayay tamyiiz u tahay وأعطاaهm wuxuu siiyey قيimaةa maa kaana lahum waxay lahaayeen qiimihiisa min الhamri mira ayb maalan ayb qiimihiiba marka tamyiizkaasi ou fasira ayb maalan min maalin ah وibilan min ibilin ah sidaasoo kale ay ka dhigan tahay وبالlah twفiq sl ى صل على نبيna محمد